wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqankii oo cagalada somalilan cabdulaahi maxamed daahir cukus ayaa markii ugu horeysay ka hadlay khilaafaadka dhinaca diinta ee toddobaadyadii ugu dambeeyey laga hadal hayay somalilan una dhexeeyay culimo qaar ka tirsan culimada dalka wasiirka ayaa usoo jeediyey bahda saxaafadda in aanay ku dhex milmin arrimahaasi islamarkaana aanay xambaarin khilaafka fikirka diineed ah wasiirka ayaa tilmaamay in ay u sameynayaan culimada somalilan goobo lagu faaqido khilaafaadka yimaada ee dhinaca arrimaha diinta waxaana wasiirka hadaladiisii kamid waxaan ka hadlaynaa anagu waa aragtida xukuumadda oo xilka ah waxaanu ka hadlaynaa aragtida qarankan iyo dalkan si ay u aragto muran diimeed oo dhaca annagu xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan iyo dad ahaan ummad ahaantoona diyaaru ma nihin muranka diinta muranka diintu inooma wanaagsana muranka diinta waxaa keenaa khilaaf xun oo cadayaasho weeyaan oo dhamaadkiisu aanu fiicnayn diinta sida dooda kalaba la isugu oran karo aragtiyo mahadabo iyo dood wax cilmi la ishiibaarsanayo way leedahay oo waa la samayn karaa culimada waxaanu ugu yeedhaynaa wasaaradda awqaafta iyagoo kaashanaya ama wasaaradda awqaafta ku xiran inay arrimaha diinta had iyo jeer aanay u isticmaalin miidiya arrimaha diinta marka ay miidiyaha isticmaalayaan waa inay noqoto mar ay ummadda ku wacyigelinayaan inay dhaqanka wanaagsanay diinta qaataan oo ah sirkii ilaahay la faray sunnihii rasuulkana la raacayo laakiin muranka diintii nooma fiicnaan waxaanu inoogu fiicnayn dhinaca nabadgelyada waxaanu inoogu fiicnayn dhinaca wada noolaanshaha waxaanu u fiicnayn diinta lafteedaanu u fiicnayn diinta si aqoon ah ee laysku qabto iyadoo ilaahay loo noqonayo oo kitaabkiisii qur-aanka ahaa loo noqonayo oo sunnihii loo noqonayo iyo axaadiistii rasuulka waa inay culimmadu waxa ay isku waafaqsan tahay ummadda soo gaarsiisa oo aanay muranka ku aanu naga gelin saxaafadda waxaan ugu yeedhayaa saxaafadda waxaan ugu yeedhayaa saxaafadda oo aan leeyahay min fadlakum ha isku dayna in ay diintu noqoto meel aad xambaartaan khilaafkeeda diinta islaamka wanaageeda sharafkeeda karaamadeeda waxa ilaahay iyo rasuulkiisu yidhi xambaana taasa ajar ku jiraaye laakiin murankeeda iyo khilaafkeeda wuxuu doonaba ha ahaado wax laga hadlayaaba mar hadduu yahay culimmadu waxay ku muran ku tahay waynu u fududaynaynaa dowladahaan hoolal ay ku doodaan iyo goobo aqoonta ay isku wadaarsadaan oo dabadeed wixii ay isqaamaan ama ay isla diidan yihiin waxay isla ogol yihiin ku bedelaan laakiin saxaafadda waxaan leenahay hadeerka jiyaalada iyo diinta midna waa kumbuuninina murankooda asalaamu calaykum